بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاaلمين وصلى الله وsلم وbارك على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال شنفر مhرتة كأن شhdوqها شhقوq العصي كاalحاaت وبsl فضج وضجت بالبراح كأنها وإyاه نوح فوق علياء ثkلوا وأغضى وأغضض وأتسى وأتست به مراamيل عزاها وعزته mrmlوا شhكى وشhكت ثuma اrcawى bعd وarcawت falaلصبر in lam ynfc الشhكو أجmلوا وفاء وفاءت baadiyaaت وكلha عlى نkd mima يukاtiم مجmل وتشhرب أسآar القطى الكdر بعdmا بعdma تsري qربا أxناؤha تتسلسل qاl مhrتة kأن شhdوqha shuquuqu lcisiyi kaalixaatun wa busalu kaalixaatin iyo kaalixaatun labada waa la wariyey wuxuu yidhi muharatatun wuxuu sifeynayaa oo ula jeedaa waa addi-aab waa yeeyadii waayo muharatatun waa mid afkeedu waasic yahuu ballaaran yahay ka-anna shuduuqahaa waxaad moodaa afkooda dhinacyadeeda muharatatun fuuhu taasaa idin qarsamahaa fuuhu muharatatun fuuhu waa mid afkeedu ballaaran yahay ka-anna shuduuqahaa afka dhinacyadiisa waxaad moodaa shuquuqulcisiyi dildilaaca usha oo kale kaalixaatun wa busalu wahiya kaalixaatun wahiya ayadu kaalixaatun wa busalu kaalixaatun waa mid macnaha afkeeda ama ilkaheeda uu muuqanayo wa busalu in la arkana la karaahiyeysanayo almuharatatu waa addi-aab yacni wuxuu ula jeedaa ama ay sifo u tahay ay la socotaa qeybihii horen soo marnay ay wahiya muharatatun wey muharatatun fuuhu muhararatun fuuhu bimacnaa waa waasicu lfami waa mid afkeedu ballaa waasicatu lfami wey waa mid afkeedu ballaaran yahay kaana shuduuqaha ashuduuq waa jamcu shidqin wa shidqu jaanibu lfami shidqigu waa afka dhinaciisa wey wlashdaq bimacnaa waa alwaasicu shidqi mid afkiisa dhinacyadiisu ay ballaaran yihiin ama ay weyn yihiin macnaa waa af weyn yaha loola jeedaa waad arkaysaa saciid اlashdaq ayadoo la leeyahay alashdaq bimacnaa waa waasicu shidqi ashuquuqna waa jamcu shiqin ashiq waa wixii la jeexa la dilaaciyo wey marka yeyda afkeeda ayuu wuxuu ku shabahayaa dildilaaca usha wuxuuna uga shabahayaa waa xagga gaajada iyo caatannimada ay ku sugan yihiin yeydaasi oo wuxuu leeyahay qad saarat kaannahaa cisiyun mushaqaqa yeyadu waxay noqotay sida ul la dildilaaciyey oo kale ayay noqotay min shiddati iljuuc gaajada hayse darteed qofkuna markuu rafaadsan yahay ama neefka u baaba-san yahay xayawaanaadka dildilaacu wuxuu ku yimaadaa afka dhinacyadiisa duldilaaca uga yimaada marka waxaad moodaa buu leeyahay ama ay shabahdaa ulada dildilaaciyoo kale gaajada hayse iyo baahida hayse darteed qowluhu kaalixaat waa jamcu kaalix kaalixaat waa jamcu kaalix waxayna culamaau luqa ku fasireen altakashuru fii cubuusin alkaalix bimacnaa waa qofka muujinaya xirxirnaan ayadoo lala qabo in ilkihiisa ay muuqdaan waa atakashur fii cubuus takashurka marka waxaa lagu fasiraa soo muuqashada micyaha iyo ilkaha qofka ay soo muuqanayaan kashara anyaabahu macnaheedu waa maxay ilkihiisii ama micyadiisuu banneeyey waa muujiyey bannaanku soo dhigay fii cubuusin xirxirnaansho dhexdeed marka uu soo muujinayo ilkihiisa ama weji yacnii afkiisa waxaa la socda xirxirnaan wuxuu leeyahay marka kaa- kaalixaatun wa busaluu kaalixaatin dabcadaha qaarna sidaasaa ku qoran ama riwaayadaha qaar lagu wariyey markaasi waa xaal kaalixaatin xaalay taha way mid ilkaheedu muuqdaan laakiin ay la socoto cubusi xirxirnaan wa busaluu albusal waa jamcu baasil albaasil ma hadda ka hor waa soo marnay maxaana lagu macnaynaye ashujaac wa kullun abiyun baasilun hayra annanii idaa caradat uli daraa'idi absaluu hadda halkan baasilkii bimacnaa shujaaca ahaa loolama jeedo laakiin waxaa loola jeedaa baasil oo ah kariihu lwajhi mid wejigiisa la karaahiyeysto oo aragtidiisa la dhibsado waa mid kariihu lwajhi ah wejigiisa la karaahiyeysto ayaa halkan loola jeeda albaasil laguna jamciyey busal midka geesinimada ah iyo midka hadda kariihulwajhi lagu fasiray ishtiraaga ka dhexeeya xagga asalka maxaa yeeley qofka geesiga waxa baasi loo yidhi aragtidiisaa la nacaa oo cadowgiisu waxay nacaan inay arkaan oo ay la kulmaan ilin way ka baqaayaan geesinimadiisa iyo shajaacadiisana waa la ogyahay waa nicid marka lagu nacayo fi lqitaal dagaalka dhexdiisaa loogu nacaya sidaa darteeda baasi loo yidhi idan asalka labadoodu maxay wadaagaan karaahiyaday wadaagaan la karaahiyeysanayo marka ishtiraagaa ka dhexeeya hadda marka wabusalu waxaa loola jeedaa waa kuwo wejigooda aragtidooda la karaahiyeysta gaajada iyo rafaadka ka muuqata awgeed wuxuu leeyahay marka shanfara haadihi di'aab waasicatu alafwaah yeeyadan wuxuu leeyahay waa kuwa afkoodu ballaaran yahay fakaأna afwaahaha idaa kalaxat idaa kalixat haddii afwaahdoodu ay muuqdaan waxaad moodaa inay yihiin shuquuqulcisiyi ushii dildilaaceed oo kalead moodaa buyr hadday afkoodu muuqdaan siday u yaallaan markaad aragto qaala fadaja wadajat fadaja wadajat bilbaraaxi bilxaa baa idiin qoran soo maa fadaja wadajat bilbaraaxi kaannahaa wa iyaahu nawxun fowqa calyaaa hukalu fadaja yeygii waa qayliyey wadajat yeydii kalena way qaylisay horan usoo marnay yeygii asagoo quudkiisa raadinaya inuu inta dhawaaqay kuwo kale ay soo ajiibeen u yimaadeen soo maha ayagii weli ka sheekaynaya wuxuu yidhi yeydii way dhawaaqday wadajat yeeyadii kaleo u yimidna way dhawaaqeen bilbaraaxi yacnii makaan iyo meel bahgooyo ah dhexdood ayay ku dhawaaqeen albaraax waa alardu alwaasica allatii laa zarca fiiha walaa shajar waa dhulaan waxgeeda iyo wax maaragtay zarciya oo ka soo baxaya aan la arag waa dhul bahgooyo oo waasica waxna aysan ka soo bixin fadaja waa qayliyey wadajat ayaduna way qayliday bilbaraaxi dhul bahgooyo aan wax geedaa lahayn ayay ku qayliyeen dhexdii kaannahaa waxaad moodaa yeydii wa iyaahu iyo asigii waa yeygiiye nawxun yacnii kuwa niyaaxo samaynaya waxaad moodaa nawxun nawx iyo niyaaco fowqa calyaa dhul sarreeya dushiisa ay ka samey alcalyaa wa almakaan almushrif alcaali niyaaxo ay samaynayaan fowqa calyaa dhul sarreeya dushii hukaluu kuwa gablamay niyaaxo ay samaynayaan oo kalaad moodaa wey yacnii say u wada qaylinayaan waxaad moodaa dumar ilmihii yacnii carruurtii ka baaba-een oo gablamay oo meel sare inta koray wada barooranayad moodaa wey kelimadda daja addajiij waa asawt lmurtafic waa cod sarreeya wey codkaa sarreeya waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu ka yimaado min alkhawfi waalxusni ay bisabab alkhawfi waalxusn inuu qofkii ama yacni uu la qayliyo la dhawaaqo waa loo isticmaalaa waxayna yidhaahdaan culammadu luqada codadka markii laga hadlayo codka ugu sarreeya waxay yidhahdeen waa addajiij acdamu اlaswaat waa addajiij uma asiyaax kadibna siyaaxa ku xigo ayadana qaylada saaxa bimacnaa waa qayliyey waay uma الnidaa kadibna nidaagii baa ku xiga uma الducaa uma alhajsu uma alhajsu uma annab'atu uma annab'a sidaasi waxay dhahan codadka u kala sarreeya marka addajiij ayaa ugu sarreeya addajiijna waxaa la yidhahdaa asiyaax cinda almakruuh qofka mark inuu qayliyo markuu arko waxa uu dhibsado cinda almakruuhi wاlmashaqati wاljazac الضجيج والصياح عند المكروه والمشقة والجوع والجزع يعني qaylada qofka uu qaylinayo way markuu arko wax uu karaahiyeysanayo iyo wax uu dhibsanayo iyo waxuu ka argagaxayo markuu la kulmo qaylada uu qaylinayo way الnowxna waa jamcu naa'ixa kaأnaha waإiyaahu nawxu nawx waa jamc mfradkuna waa naa'ixa hukaluna waa soo sheegna waa jamcu haakil marka shanfara wuxuu leeyahay markay waxay cunaan waayeen oo cunno ay waayeen yaydii yaygii markuu qayliyey ayaguna waa ka daba qayliyeen kubi kale waxaad moodaa buu yidhi marka siday u qayliyeen oy u buuqeen markaad fiiriso islaamo gablamay oo meel buura koray halkaasna ka barooranayo ayaad moodaa buu yidhi illee waa wada baahan yihiin dhammaantooda wa aqdaa wa aqdat wa'tasaa wa'tasat bihi wa aqdaa wa aqdat wa aqdaa ayuu ula jeedaa waa yeygii waay yacni hoosuu madaxa u raariciyey waa indhihiisuu laabay aliqdaa bimacnaa waa darafka ishoo la laabo oo hoos la fiiriyo qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wa aqdaa araggii ayuu laabay laabiddaasna culamaau luqa qaarkood waxay ku fasireen inay tahay maca dilla ayadoo ihaano ay la socoto ayuu araggii laabayaa wa aqdaa wuu laabay araggii wa aqdat yaydii kalena way laabtay wa'tasaa wa'tasat bihi wabtasaa wabtasat bihi ayadana waa waa riwaayad kale wabtasaa wabtasat bihi marka wa'tasaa way hadda halkan bimacnaa waa dayday wa'tasat bihi ayaduna way ku dayatay ay ikhtadaa waاqtadad bihi wabtasaa haddii la idhaahdo oo ba la soo hormariyana bimacnaa anisa biha way waa weheshaday iyaduna way weheshatay way labada dhinacba way isweheshadeen anisa biha wa anisat bihi saasay noqonaysa haddii la ihahdo wabtas wabtasaa wabtasat bihi isweheshi way maraamiilu cazaaha wacazathu murmilu wa hiya ayaduna maraamiilu waa kuwa aan waxba haysan oo wax quuda aan haysan cazaaha wuu u tacsiyeeyey wa cazadhu ayaduna asigii waxaa u tacsiyeeyey murmilu cazaaha waxaa u tacsiyeeyey ayadii murmilu midaan waxba haysan wa cazadhu ayaduna way u tacsiyeysa labada qolo waa isku tacsiyeynayaan saa waxay cunaan labadooda uma haystaan aqdaa waaqdat wa'tasaa wa'tasat bihi markii lasoo koobo wuxuu ula jeedaa facalat midla ficlihi wuxuu asiga sameeyey unbay ayaduna samaysay wa yaydan waxay samaysay ayay kuwa kalena ku daydeen oo dariiqiisii bay mareen maraamiil waaxiduhaa waa murmila almaraamiil waa jamac mufradku waa murmila waalmurmila alatii laa quuta laha waa midkaan wax quuda haysan way murmila waa midaan wax quuda haysan yuqaalu waxaa la yidhahdaa armala alqowmu idaa nafidat zaaduhum haddii zaadkooda u dhammaado xadiid abi muusa alashcari markuu nabiga alay slat slam uu lahaa alashcariyuuna minii wa ana minhum waxaa ku jirta idaa armaluu jamacuu maa cindahum haddii ay yacni waayaan zaadka ama zaadka uu ka dhammaado waxay haayaan bay isku keenaan markaasi hal meel ku cunaa idaa armaluu ay idaa naf idaa nafidat zaaduhum zaadkoodu hadduu dhammaado waxaa la leeyahay caamun armal maxaa loola jeedaa waa sanad roobkiisu yaryaha caamun armal ay caamun qaliilu lmatar waa sanad roobkiisu aada u yaryaha alarmala maxaa la yidhaahdaa waa almar-a allatii laa zawja laha waa gabadha aan nin lahayn ama zawj aan lahayn shardi ma ahan inuu inta soo guursaday ay kala tagaan shardi ma aha dadka qaar armalada waxay ku fasiraan gabar la furay oo garooba shardi ma aha waa allatii laa zawja laha sawaaun tasawajat min qablu aw lam tatasawaj waa isku mid ama horaha u guursato ama yaysan guursan waxaa la leeyahay armala almaraamiil marka waa khabar wahiya maraamiil baa leeyahay yacni markii la fasiraya beytka maraamiilu wahiya maraamiilu way wahiya di-aabtaasi maraamiilu waa midaan waxba haysan waxay cunaan aan haysan cazaaha cazaaha faacilkeeda murmidu dambe wa cazaaha waxaa u waxaa u tacsiyeeyey murmilu midaan waxba haysan wa cazadhu ayadan waa u tacsiyeysay watacsiya asluhaa waa atasabur waa sabarsiin waa atacsiya asluhaa waa atasabur waxaa leeda cazaytuhu tacziyatan cazaytuhu waan u tacsiyeeyey tacziyatan waan sabarsiiyey wa tacsiyadu ilaan sabarsiin wa qofkii markii laga dhinto oo la leeyahay waa loo tacsiyey macnaheedu waa maxay waa la sabarsiiyo waxaa la yidhi isbir sabr ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa aakhirkeed waxaa ku jirtay fasbir waxtasib sabr oo ixtisaabso tacsiya la yihahdaa sabarsiin waay marka tacsiyada hadda marka halkan muxuu ula jeedaa yaydii ayadaa isku tacsiyeynaysu ka wada ilan labadaba waxay cunaan ma haystaane qolobo qolada kale u tacsiyeynaysa cazaaha wacazadhu murmilu shakaa washakat uma arcawaa bacdu warcawat shakaa wuu sheegtay wa shakat ayaduna way sheegatay uma markaa kadibna ircawaa ay kafa warajaca waa ka joogsaday oo waa noqday bacdu markaa kadib warcawad ayaduna way ka joogsatay oo dib bay u noqotay fala sabru sabarku in lam yanfaci shakwu shakwadu iyo sheegashadu haddaysan waxba tarin sabarka ayaa ajmalu qurux badan buu yidhi in la sabraa qurux badan haddaysan sheegashu waxba taraynin shakaa yashkuu shakwan wa shikaayatan wa shakaatan inta waa la yidhaahdaa shakaa shakwan waa sheegtay sheegasho waxaa kadh ka dhihi kartaa shakaa shikaayatan ashikaaya waa sheegasho wa shakaata ashikaaya waa idhaaru maa yasnacuhu bihi gayruh min almakruuh shikaayada waxaa la yidhaahdaa qofka inuu muujiyo maa yasnacuhu bihi gayruh waxa gayrkii uu ku samaynayo oo min almakruuhi wixii la karaahiyeysanayay la dhibsanaya wuxuu qofku kuu geysto inaad sheegtoodan qarin shikaayaa la yidhaahdaa inaad bannaanka soo dhigto wixii kayrkaa kugu sameeyey ee makruuheed karaahiyeysanayso qofkan waa sheegtay baa la yidhahdaa walidaalika qof hadduu qof dacweeyo maxaa la yidhaahdaa waa ka sheegta baa la yidhahda soo maha shikaayo waa sheegasho waa innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah albathu waa shidat lxusni yacni murugadayda daran ilaahay unbaa u sheeganayaa buu leeyahay subxaana wa tacala laa ashtaki ilaa gayrih cidaan ilaahay ahayn u sheegan maayo waxaa la isweydiiyey sidee yeeyay u sheeganaysaa iyadu waa xayawaanaad ma hadlaan waa xayawaanun akhras oo hadal caadiya ma hadlo see u sheeganaysaa waxay yidhaahdeen culummadu ashanfara wuxuu ula jeedaa annahaa tashkuu bilisaani اlxaali laa bilis- laa bilisaani اlmaqaal xaal ahaan bay u sheeganaysaa ee hadal ahaan u sheegan mayso macnaha sheegashada xaalkeedu ka muuqdaa ilan hore wuxuu usoo sheegay inay baaba'day inay mid caataa tahay inaan wejigeeda la fiirin karin sifaad fara badan oo baaba iyo dhibaato fara badan tusinaayuu soo sheegay sifaadkaas jismigeeda iyo jirkeeda ka muuqda muxuu ka dhigan yahay shikaayo iyo sheegashuu ka dhigan yahay marka waa bilisaan alxaal ayay ka sheeganaysaa ee lisaanulmaqaal ma ah kelimadda ah uma arcawaa bacdu warcawat irwaca yacni markii la leeyahay bimacnaa kafa warajaca wey uma arcawaa bimacnaa waa kafa warajaca laakiin xaqiiqadeedu waxaa waay alrujuucu can shayi maca tanadum ircawaa bimacnaa shaygii buu ka noqday maca tanadum ayadoo lala qaba shallayto uu ka shallaysan yahay wixii hore uga dhacay yacni asoo shallaysan ayuu dib u noqonayaa qaala wafaa'a marka wuxuu yidhi fala- falasabru in lam yanfaci shakwu ajmalu in lam yanfaci shakwu waa jumla ictiraadiya jumlada mubtadaya khabar waa falasabru waa mubtada ajmaluna waa khabarkii in lam yanfaci shakwu waa jumla ictiraadiya falashakwu falasabru sabarka in lam yanfaci shakwu haddaysan shakwa wax anficin oo aysan wax tarin sabarka ayaa ajmalu qurux badan in la sabraa qurux badan wafaaءa wafaaءat baadiyaatin wa kulluhaa calىa nuqdin mima yukaatimu mujmilu wafaa'a wuu noqday wafaaءat ayaduna way noqotay baadiraatin iyo baadiyaatin labadaba laba riwaayadood waayo baadiraatin miyaa idin qora idinka bimacnaa musricaad waa markaasi way noqotay xaalay tahay mid degdegaysa baadiyaatin haddii lagu fasirana bimacnaa haddii baadiyaatin la yidhaahdana waa bimacnaa daahiraat xaalay tahay mid daahira oo muuqata ayay noqotay wa kulluhaa dhammaanteed calaa nuqdin ay calaa cajalatin deg deg ayuu ku dul sugan yahay mimaa yukaatimu mid walba oo ayaga ka mid a deg deg ayuu ku dul sugan yahay mimaa yukaatimu waxa uu qarinayaan xaggoodana mujmilu mid walboo ayaga ka mid ah waa mid isqurxinaya oo aan baahidiisa muujinaynin almujmil waa min atajamul ayaa laga keenoo waa isqurxintii oo qofka asoo baahan haddana isqurxinayo oon aan muujinaynin baahadi baahidiisa wuxuu leeyahay wafaa'a wafaa fa wafaa'a wafaa'at ay rajaca xatى تفiiئa إilى أmri الlaah ay xatىa tarjica إilى أmri الlaah wa الrujuuع wafaaءa wafaaءat baadiyaatin ay ظaahiraatin haddii baadiyaat la yihahdo waa ظaahiraat haddii baadiraat la yihaahdana bimacnaa musricaad way mima yukaatimu wuxuu ka keen waxaa laga keena waa min alkitmaan oo ah wax la qariyo ay taktumu bacduhaa min bacdin qaarkeed qaarka kale ayay ka qarinaysaa mujmilu waa min atajamul atajamulna waxaa la yihahdaa idhaaru ridaa maca ikhfaa'i saqad raalli noqosho in la muujiyo ayadoo caradii la qarsanayo maca ikhfaa'i saqad oo qofku hadduu xariidsan yahay xataa oo dhibfa uu dhib uu dareemayo iyo culays waa isqarinayaa wuxuuna muujinayaa farxad iyo raali noqosho tajamul baa la ihahda waidaa tusibka khasaasatun fatajamali bimacnaa isqurxida wuxuu ula jeedaa muuji inaad raalli tahay wixii dhibay ku haystaan qarso cadowgaaga looma muujiyo dhibkaaga is adkay waay wuxuu ula jeedaa marka ashanfara abyaadan wuxuu leeya yaydan rajacad baadiyaatin daahiraat waxay noqotay ayadoo daahira oo muuqata ama rajacad musricaat ayadoo degdegaysa baadiyaat ay daahiraat iljuuc macnaha waa mid gaajadeedu muuqato wey id lam yajiduu shay-an ya'kuluuna maxaa yeeley maysan helin shay ay cunaan wa kullu waaxidin minhaa yudhiru suruur mid walba oo yaydaasi ka mida wuxuu muujinayaa farxad wa annahu akala iyo inuu wax cunay farxad iyo inuu wax cunuu muujinaya wa kullu wa yaktumu maa asaabahum min aldarari waatacab waaljuuc wixii asiibay ee tacab iyo dhibaato iyo gaajo ahna waa qarinaya wa yaktumu maa asaabahu min aldarari waatacabi waaljuuc ujeeddada marka uu ka leeyahay yaydan uu sifaynayo waa maxay waxaa laga yaba dadka qaar in is idhaahdaan maxay tahay maanta o dhan waa asiga yay daba jooga ee warkiisu mauusan biyo dhac lahayn oo meeluu udagaaya aysan jirin iyo danuu ka leeyahy dan weynuu ka leeyahay dantuu ka leeyahy waa maxay asaa isku shabahayo horta yayda wuxuu leeyahay marka adhabu fii talabi risqi aniga waxaan tegayaa buu yidhi oon baxaya anigoo risqi dalbaya risqi dalabkii ayaan ku baxaya ka haadihi di'aab sida yaydan oo kale fa in wajadtu shay-an haddii aan wax helo aan cuno fadaak marka waa sidii la rabay waxaan cuno haddaan helo hadda waa saan doonayay wa ilaa katamtu daalik wa ilaa arrinka aniga waan qarinayaa haddaan wax soo waayo oo markaan risqigii dalbaay wax la-aanay igu dhacdo waan qarinayaa wa adhartu linnaasi annii shabcaan dadkana waxaan u muujinayaa inaa anugu dharagsana wa innamaa afcalu daalika tajamulan arrintaana waxaan u samaynayaa tajamulan atajamul macnaheed waa soo marnay macnaha muujin aan farxad muujinayo dhibka isoo gaarana aan qarsanayo ayaan sidaa u samaynaya wuxuu leeyahy mara aniga isdaciifinaya lama arko nin adag baan ahay ninaan waxba u jixinjixin oo jileec aan la soo darsayn ayaan ahay haddii risqiga aan dalbo si deg degahaan ku dalbaa waan raadiyaa haddaan soo waayoon baahanahana markaan soo noqdo kayrkii waxaan u muujiyaa inaan dharagsanahay oo wax baahiya haba yaraatee aysan itaaban wax dhibana ma muujista buu leeyahay arrintaasina waxay ka mid tahay min asifaati almaxmuuda sifaadka wanaagsanay ka mid tahay qofka inuusan dadka u sheegan laakiin haddii uu sheeganayo uu sheegto ila اllahi caزa wajal sheegashada ilaahay hadda mar walba addoonkii rabbigii waa u baahan yaha waana u sheeganayaa laakiin midda in badan qofka inuu iska ilaaliyo loo laga rabo waxaa waaye ashakwa ila اlkhalqi khalqiga inaad u sheegato waxaa laga yaaba waxyaabaad uga sheeganaysa wax weynba inaysan kaaga qaba karin adigana sheegashadadaasi noocan maa dulliya ihaana kugu jirta ilaa inaad markaa daruura ay kugu kalifto waa gaar wuxuu yidhi watashrabu asaarii watashrabu as'aari اlqada اlkudru bacdama sarad qaraban axnaa'uhaa tatasalsalu watashrabu waxay cabaysaa alqaطaa waa nooc shimbiraha ka mid a oo aad iyo aad u orod badan noocaasi waxay cabaysaa alkudru alqaطa baa ka bedelaysaa waa alkudru waa nooc khaas ah oo alqaطa ka mid ayada anwaac u kala baxda eh waa nooc midabkeedu boorya waxay cabaysaa asaari hambadayday cabaysaa bacdamaa sarad markay socoto kadib qaraban habeen markay socoto kadib axnaa'uhaa feeraheedu tatasalsalu waa mid dhawaaqaysa oo shanqarayso beydkan wuxuu rabaa inuu sheego wuxuu noo kala badbedelayaa ashanfara sifaad uu ku sheegayo orod badnaantiisa weli wuxuu rabaa inuu sheego inuu aada u orod badan yahay alqaطaa waa anwa waa asracu anwaaci طayr shimbiraha noocyadooda nooca ugu orodka badan waaye bay yidhaahdaan wuxuu leeyahay aniga markii aan baxo oo aan la tartamo shimbiraha noocaasa waxaan uga hormaraa meeshii biyaha laga cabayay markaan biyaha cabo wixii aan soo hambeeyay soo gaartaa buu leeyahay shimbirtaasi hambadayday soo gaartaa weliba markay hambadayda soo gaarayso markaa anigu taga kadibay habeen soo dheelmanaysaa yacni muddo habeenay usoo soconaysaa aniga dibadey markaasay hambadayda soo gaaraysaa waa idaba joogtaa ma ah meel cidlaa baan uga soo tegay buu leeyahay waqti dheeraan soo dhaafay hal habeenay soo soconaysaa aniga dibadey markaas kadibay hambadayda uga imaanaysaa meesha aniguna biyihii inticaabaan iska noqdaa buu yidhi hambada ayadu soo gaartaa macnaha aad inuu orod badan yahu tilmaamaya wa tashrabu waxay cabtaa as'aari as'aari ya-da asaa isku idaafaynaya ay as'aara nafsii way al as'aar waa jamcu su'rin waa jamcu su'rin as-su'ru markii la jamcinaya as'aar lagu jamciyaa wasu'ru maa baqiya fi linaa'i min bacdi shurbi asur waxaa la yidhaahdaa maa baqiya fi linaa'i wixii weelka ku hara min bacdi shurbi cabid kadib cabitaan kadib wixii weelka ku hara ayaa waxaa la yihahdaa asur soomaali ahaanna maxaa la yihahdaa waa hamba waa wuxuu qofku soo reebay waayo alqaطana waa sheegnay waa jinsun min aطayr waa noocyada ugu orodka badan waayo alkudru maxay noqonaysaa waa nowc min alqaطa ka mid ah waa nooca aqbarka ahi midabkiisu uu yahay midab boor bacdamaa sarad markay socotay kadib saraa yasri waa soo marna hadda ka hor soo maaha waa asar fi leyl qaraban alqarab alasmaci raximah اllah wuxuu yihi qultu liacraabiyin ma lqarab acraabi baan su-aashaa weydiiye waxaan ku ihi alqarab waa maxay markaasuu yihi sayru leyli waa habeenka socodkii wey marka sarad qaraban macnaha wuxuu ula jeedaa sarad sayra qarabin sarad way socotay sayra qarabin habeen socodkii ayay socotay yacni habeen dhanay soconaysa wey waxay hambadeeda cabaysaa marka bacdamaa sarabad qara bacdamaa sarad qaraban wey markay habeen soconaysa kadib ayay hambadeeda cabaysaa axnaauhaa alaxnaa waa aladlaac alaxnaa waa aladlaac waa feeraha wey adlaacuhaa feeraheedu tatasalsalu ee yusmacu lahaa sawtun dhawaaq ayaa loo maqlayaa min alcadash oonka haaya darteed ayay markay biyahaasi cabaysa waxaa shanqaraya buu leeyahay feeraheeda feeraheeda dhawaaqaya oonka iyo haraadka haaya darteed ujeedka marka beydka naftiisu wuxuu ku sifaynayaa inay ka hormarayso alkudur oo ka mida min alqaطa inay naftiisu yani asiga uu ka orod badan yahay ayuu naftiisa ku sifaynayaa ayadoo shimbirtaasi ay tahay asracu anwaaci dayr noocyada dayrka ama shimbirta nooca ugu orodka badan haddana maca daalika wuxuu leeyahay laa tashrabu ilaa fadlatii ma cabaysa buu leeyahy ilaa inaan biyahan aniga soo reebay mooyaane fadlada waa wixii dheeraada wa inamaa tashrabuhaa bacda an tasriya qaraban waxayna harayga iyo biyahan soo reebay ay cabaysaa bacda an tasriya qaraban markay habeen soo dheelmanaysa kadib marka orodkeeda yacni inuu ka orod badan yahay intaysan biyaha ayada gaarin muddo ka horna uu biyihii gaaray biyihiina uu soo cabay ayadoona markaa kadib ay meeshii biyaha imaanayso hambadiisana ay cabaysa ayuu ku sheegay dantuu ka leeyaha waa maxay inuu sidaa ugu sifeeyo maqsuudku waxaa waaye wasfu wasfu nafsihi bishiddati alcadwi wa quwatihi cala asayr waa wasfu nafsihi bishiddati alcadwi naftiisa wuxuu ku sifaynayaa darnaanshaha orodka wa quwatihi cala asayr iyo awoodda uu u leeyahay socodka wuxuu rabaa marka inuu sharaxo ama uu sheego awoodda u leeyahay socodka iyo siduu u orod badan yahay inuu sifeeyo ayuu rabaa marka alqataa wuxuu leeyahay shimbirtaasoo la wada yaqaano shimbir aad iyo aad u orod badan ah muddan uga hormaraa buu leeyahay meesha biyaha taana waxay tusinaysaa orodkiisa iyo aad iyo aad inuu u orod badnaa ashanfara in sha allahu tacaala intaasaan maanta ku joojinaynaa lix lix beyd miya waa yahay hadda wixii ka dambeeya waqti laisma sii doono markii la gaaro markii maalinka ku xigtaba in sha allah waa la gelaya waqtigu waa yaryahay inaan dhaqsi dhammeyno on ka gaarnana waa rabnaa inaan dantii aan lahayn gaarnana waa rabnaa si marka loo jamciyo yaan waqti lagu talagelin in sha allahu tacaala markii aan gaarno meeshii imtixaanka lagu qaadi lahaa imtixaankaa loo soo diyaargaroobaya marka yaan lagu xisaabtamin maalin iyo laba midna maantaoo kale haddii meeshii la gaaro berri oo kale waxay noqonaysaa imtixaanka in la galo marka hala sii diyaariyo in sha allah intaan waqtigii la gaarin ka hor wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin